habeen wacno wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda joar qodobada aad cawar ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle oo kormeeray dayactir lagu samaynayay kanaalka garaash ee degmada jowhar shirweynaha qurbajoogta soomaaliyeed oo maanta ka furmay magaalada dooxa ee dalka qatar shirka higsiga qarnijirka soomaaliya ee labadakuniyolixdanka oo magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey maamulka jubbaland oo war ka soo saartay dagaal maanta ka dhacay jubbada hoose akhbaaraadka dibaddan caawa waxaa ka mid ah israa'iil oo u diyaargaroobaysa howlgal weyn oo ay ka fuliso qaanyoonis
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaas waxaan qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon iminkan waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kormeeray dayactir lagu sameynayay kanaalka garaash ee magaalada jowhar cali maxamed warkaasi inoo faahfaahinaya iyadoo laga duulayo inuu webiga shabeelle ka fataha deegaano ka tirsan degmada jowhar ayaa qaar ka mid ah goobaha uu ka jilcan yahay webiga shabeelle laga sameeyey caratuur waxaana kormeer ku tagay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqare iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha hirshabeelle wasiirka ayaa sidoo kale kormeeray kanaalka garaash oo ay ka socoto dayactir lagu sameynayo kanaalka si loo tayeeyo waxsoo saarka beeraleyda laguna dhiirigeliyo inay kor u qaadaan waxsoo saarka injineerkii dhisayay kanaalka garaash ayaa warbixin ka siiyey wasiirka howlaha halka ay u marayaan
projecti lagu magacaabo gafuuje kanaal projecti projectigan ama kanaalkan cabirkiisa waxaa waaye waa shan kilomitr iyo siddeetan mitr marka hore sat clearency ayaan sameynay kadib data collectionkii ayaan sameynay hadda waxaan maraynaa exavationkii ayaan maraynaa hal kilomitr ayaan geynay ama hal dhinac aan ka qodnay waxaan ku jirnaa kilomitrkii labaad ama dhinacii labaad ayaan ku jirnaa oo laga qodayo kilomitrka shaqaadana waa si wanaagsan ayaan u wadnaa sidaa ugu dhaqsiyaa badanna waan rajeynaynaa inaan soo gebagabayno projectiga qaar ka mid ah beeraleyda ku waraabta kanaalka garaash oo dayactirka ka socda ayaa ugu mahadceliyey wasaaradda beeraha dadaalka ay ku bixinayso wax soo saarka iyo wasaaradda beeraha oo arrintaa noo soo abaabushay gacantana hadda kula jirta ayaanu mahad celinaynaa mahad kabacdigeed waxaan ku qanacsannahay kanaalka habka loo qodayo guudayaashiisa iyo habsami socodkiisa kulli waa ku ganacsannahay haddaan nahay beeraleydii kanaalka refuuji oon ilaa idinkiisa mar in badan aan u baahnayn in maaragtay lana ka caawiyo
waxaan salaamayaa wasaaradda beeraha maalmahan ku howlaneed shaqooyinka ka socdo kanaalka gafuuji iyo hay-adda maalgelinayso dhammaan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib shaqada socoto waa ku qanacsannahay waxay u socotaa si wanaagsan mashruucan dadka beerleyda in ka faa'idaystana loogu talagalay qaabka sida faraha loo qodaayo iyo kanaalka dhammaystirkiisao dhan baan ku howlaneen waana mahadsan yihiin ciddii noo soo abaabushay intaa kadib waxaan leeyahay hay-adda waxaan ka codsanaa in shaqada ay u soo gebagabeeyaan dadka si dhaqsi ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa beeraleyda ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan howlaha loo islamarkaana wax soo saarka ay sare u qaadaan agaasimu gawaxda wax soo saarka isku duwaha wasaaradda beelaha gobolka beeraleyda kanaalka garaash asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta kormeerkeenana wuxuu ka mid yahay kormeerada aan ku samaynaynay howlaha ka socdo hirshabeelle guud ahaan hadday noqon lahayd fatahaadaha kahortagooda iyo kanaalada labadaba waa isqusayaan maxaa yeele kanaalku laba ujeed ayuu leeyahay in beeralaydu ay wax soo saarka kordhiyaan lagu garab istaago iyo fasahaadoo lagu yareeyo aadaan ugu faraxsannahay kanaalka kalaash ee aan mar kala hora nimid inay maanta shaqadoodii ka bilaabato maxaa yeelay fasalkii dayrta ayaa soo dhow sababtaan u nimidna waxay tahay inaan ku dhiirigelinno sida ugu dhaqsiyaha badan in kanaalkana lagu qodo shanta kilomitir farihii uu lahaana loogu diyaariyo si ay fasalka u tacbadaan waxaan rabaa halkaan fariin inaan ugu gudbiyo guddi kasta oo kanaal haddii kanaalka laguu qodo oo farihii lagu diyaariyo abuur lagu siiyo waxaa loo baahan yahay inaad adigu xanaasta kanaalkaas oo aad kadib lacag iska qaadaan kanaalkiina dib u qodataan ugu yaraan markii la qodo shan sano saddex sano waxaa laga yaabaa in qoditaankaani aad ku shaqaysataan oo beerihii ku tacbataan wixii ka dambeeyo haddii kanaalkaas uu dayacmo waxaa tallaabo laga qaadi doonaa cidda mas-uulka ka ah kanaalkaas waxaan ugu baaqaynaa guddiyada kanaaladu in waajibaadkii ay leeyihiin iyo mas-uuliyadda ay qaadeen ay fuliyaan maxaa yeele haddii aan kanaalka qodno fasal kasta kanaal ma qodayno kanaalka markii la qodo oo fariin laguu qodo wixii ka dambeeya waxaa la rabaa adigu inaad hadhato dib u qodato gacanta ku hayso qof kasta oo guddi kanaala waxaan ku boorinaynaa arrintaas inuu ku feejignaado mas-uuliyaddeeda qaata aada u mahadsantihiin goobo kale ayaan tegi doonaa oo arribuurkii lagu samaynayo shacabku ay ka shaqaynayeen aada u mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta furay shirweynaha qurbajoogta soomaaliyeed kaasi oo ka furmay magaalada dooxa ee dalka qatar halkaas oo ay gaareen qeybaha kala duwan ee qurbajoogta soomaaliyeed shirka ayaa socon doona muddo laba cisho ah xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa halkaasi ka jeedbad dhinacyo badan taabanaysa oo ka hadlaysa horumarka dalka iyo midnimada qurbajoogta soomaaliyeed mudanayaal iyo marweyn walaalayaal shirkan waa inuu ka tarjumaa ujeedooyinka iyo yoolalka dadka soomaaliyeed oo doonaya horumar iyo barwaaqo kulankan waxaan doonaynaa in aad ka wada hadashaan sidii loo abuuri lahaa iskaashi wax ku ool ah oo ka dhexeeya dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga iyo dalkooda hooyo taas oo gacan ka geysan karta horumarka guud ee dalka sidaad la socotaan tiknolojiyaddu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee horumarka casriga ah waxaan rajaynayaa in dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nooli ay ku soo kordhiyaan dalka tiknolojiyadaha cusboonaanaya ee adduunka taas oo qeyb ka noqon doonta horumarinta adeegyada iyo kaabayaasha dalka intaas waxaa dheer waxaan rajaynayaa in aad ku soo kordhisaan dalkiinna hooyo waayo aragnimadiinna hana qaaday ee la xiriirta maamulka iyo ganacsiga si loo adkeeyo dhisidda shirkado hay-ado iyo nidaam siyaasadeed oo xooggan oo gacan ka geysta gacan ka geysan kara horumarka dalka xiriirka ganacsi ee adag waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo korinta dhaqaale waxaan idinku boorinayaa inaad midaysaan iskaashiyo istaraatiijiyadeed oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha gaar ahaan waxbarashada caafimaadka caymiska iyo maalgelinta si loo kobciyo awoodaha dhaqaale ee dalka waxaan rajaynayaa inaad gacan ka geysataan sidoo kale sidii loo furi lahaa suuqyo cusub oo loogu talagalay ama loo diyaariyey badeecadaheenna iyo in la xoojiyo awooddeenna dhoofineed walaalayaal adeegga waara ama adeegsiga waara ee khayraadkeenna dabiiciga ah waa muhiim si loo gaaro horumar waara waxaan rajaynayaa in aad ka qayb qaadataan sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha tamarta gaar ahaan tamarta la cusboonaysiin karo shirka hiigsiga qarnijirka soomaaliya ee labada kun iyo lixdanka oo maanta magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray maxamed cabdulaahi aqoon isweydaarsiga ku saabsan hiigsiga qarnijirka ee labada kun iyo lixdanka oo ay soo qabanqaabiyeen golaha dhaqaalaha qaranka islamarkaana ah wejigiisii saddexaad oo muddo laba ceshaha ka socday magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo gebagabeeyey shirkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada guddiga dhaqaalaha qaramada midoobay ee afrika bangiga adduunka ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kale iyadoona intii aqoon iswadaarsigan uu socday la isku dhaafsaday aragtiyo ku aadan jihaynta dhaqaalaha soomaaliya ee hiigsiga fog ee labada kun iyo lixdanka la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ahna agaasimaha fulinta ee golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow ayaa sharxay qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray kulanka labadii cisho ka socday magaalada muqdisho maanta waxaa halkan noogu gabagaboobay aqoon isweydaarsi aan wadnay muddo laba maalmood ah annagoo ah golaha dhaqaalaha qaranka kaasoo aan ugu talagalnay in lagu xiro wejiga labaad ee hiigsiga qarnijirka laba kun iyo lixdanka oo aan kusoo bandhignay qiimeyn ku saabsan dhaqaalaheena heerarkiisa kala duwan waxaan la wadaagnay khubarada iyo laamaha kale ee dowladda ah ee halkan fadhiya maamul goboleedyadaba iyo beesha caalamka inay nagala qayb qaateen soo bandhigidda qiimeynta warbixintaas aan kusoo diyaarinay wareegii labaad haddana waxaan daafurnay wareegga saddexaad oo aan rabno inaan kusoo bandhigno istraatiijiyadii ugu dambeysay ee aan hiigsiga laba kun iyo lixdanka oo noqon doono dokumentiga ugu dambeeya oo aan rajeynayno inuu dhammaado ka hor sanadkan dhammaadkiisa marka waxaan u mahad celinayaa dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda muwaadiniinta soomaaliyeed iyo khubarada ee nagala soo qayb galay hawshan socotay muddo laba maalmood ah waxaan rajaynaynaa in wadatashiga oo halkaan aan sii wadayno oo aan ballaarinayno oo aan maxay ahayd ummadda soomaaliyeed oo dhan ay nagala wada qayb qaadan doonaan wejiga saddexaad ee hiigsiga oo aan rabno inaan ku diyaarino istiraatiijiyadihii ee waddankan ka qaadi lahaa heerku hadda taagan yahay ee gaarsiin lahaa heer ay jiilasa soo socda u aayaan oo leh dowlad wanaag oo leh horumar dhaqaale oo leh shaqooyin micno leh oo leh waxbarasho oo leh maxay nabadgelyo iyo horumar waxaan rajaynaynaa in aan sawirno soomaaliyada aan rabno inaan gaarno laba kun iyo lixdanka oo aan adduunka kula tartamayno aanna noqonno waddan dunida intiisa kale wax badan la qaybsada oo ku itaal iyo maqaam iyo sharaf ah wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa sheegay in ciidamada maamulka iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya ay ka hortageen saddex weerar oo kooxda al-shabaab ay ku qaadeen saacadihii hore ee saaka saddex saldhig oo dhowaan laga saaray kooxda al-shabaab wasiir dumaal ayaa sheegay in al-shabaab ay soo weerareen buule xaaji harboole iyo miido islamarkaana saddexda weerarba ay iska caabiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka
khawaarijta oo baryahanba aan ogeyn inay meel un geli doonaan oo diyaargaroobi doonaan diyaargaroobahayey saaka waxay weerar kusoo ilaahay falligii intina waa lagu jabiyey ay weerarka kusoo qaadeen howlgalkan oo magaciisa la yidhaahdo hiilka shacabka iyo jabka khawaarijta loo bixiyey haddii howlgalka markii horeba waa lagu jiray oo wuu socday oo maxaan ku dhaha laakiin beryahan oo dhan abaabul bay wadeen abaabulkiina saaka goobahaasay weeraro kusoo qaadeen goobihiina waa lagu jebiyey waxaan u hambalyeynayaa ciidamada geesiyaalka ah ee qalabka sida ee soomaaliyeed ama ha noqdeeno kuwa qaranka ama ha noqdeeno kuwa dowlad goboleedka oo saakayto runtii cashir lama iloobaan ah aan la iloobi karin siiyey khawaariijta waxa ay ku talagaleen na beenteeyey oo waa been waxbana nagama qaadi kartaan yiri qaraxyada ay sameeyeen afar baabuur weeyo afarta baabuurna wax khasaaro oo ay geysteen ma jiraan buulo xaaji laba lagu qarxiyey muxuu ahaayey oo ciidankaa qarxiyey labadiiba ayagoon soo gaarin laba kalena ereyada waqooyiga dhinaca harboole iyo b b one iyo b b iyaa lagu qarxiyey oo midna wuu qarxay kii kalena haddaba meeshii buu yaallaa godkiibuu ku dhacay mana qarxin laakiin waxaan filayaa ciidankaa qarxin doono siday noo sheegeen ciidan dhanka kale dowlad federaalk soomaaliya ayaa iyadana soo saartay war-saxaafadeed ee ku sheegaysay in lagu dilay in ka badan siddeetan al-shabaab ah saddex weerar oo ay maanta kusoo qaadeen buule xaaji harboole iyo baarsanguuni kooxda al-shabaab dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo jowar ciidamada israa'iil ayaa u sheegay falastiiniyiinta inay ka guuraan bariga xaafadaha kanyonis ee koonfurta khaza kadibna ay aadaan dhinaca almawaasi waxay isu diyaarinayaan ciidanka inay qaadaan waxay ku tilmaameen weerarkii ugu weynaa iyagoo ka jawaabaya dhaqdhaqaaqyada ciidan ee goobtaas laga fuliyey hadal ay soo saareen ciidamada ayay ku sheegeen in gantaalo laga soo riday halkaas ay ku dhaceen israa'iil goobtaas waxay ka mid tahay meelaha bini-aadantinimo ee israa'iil sheegtay inay rayidka tagaan arrintan ayaa kusoo aaday sida israa'il ay sheegtay markii ay heleen xog ku saabsan in xamaas ay kaabayaal ka samaysatay goobtaas sidoo kale israa'il waxay sheegtay in xamaas ay shacabka ku dhex dhuumanayaan wakaaladda wararka falastiin wafa ayaa sheegtay in isla markii ay ciidamada soo saareen digniinta ay bilaabeen duqeyn xoog leh mana siin waqti ay rayidka isugu diyaariyaan inay ka baxaan taasna waxay keentay dhimashada ugu yaraan toddobiyo labaatan qof iyo dhaawacyo badan dhegaystayaal war wax dal iyo dibadii naga soo gaara waa inagintaa cidda warkayga uu seegay waxay dib ugu daallacan kartaa beejkaen facebook ku leenahay radio jar intaan mar kale habada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo